wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa xubno ka mid ah baarlamaanka jubbaland la tashi kala yeelatay xeerka mamnuucidda naafeynta xubnaha taranka haweenka iyo caruurta yaryar ee dhidiga ah xeerkan ayaa waxaa hore usoo diyaarisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland waxaana ay u gudbisay golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland si ay wax ku darid iyo wax kabadalid ay ugu sameeyaan xubno ka mid ah baarlamaanka jubbaland ayaa wadatashi dheer ka yeeshay xeerka si ay dib u eegis ugu sameeyaan iyadoo warbixin ku aadan sharciga ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka ay ka dhageysteen xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland miska yuusuf cali ayaa ka warbixisay xeerkaani waxaa marjic ka dhiganay oo ka horeeyay inta sharciga la qorin la draft garaynin in culummada la iskugu keenay kismaayo dhammaanteedaba farqadaheeda kala duwan ay ka munaashaqoodeen f g m-ka muxuu yahay gudniinka maxaa la dhihi karaa ay ka soo saareen fatwo fatwadii lasoo saaray labada kun toban iyo sideedii ayaa hadda u noqotay gumudhig sharciganiti in la qoro halkaasuna kasoo askumay labada kun toban iyo sideedii markii la qoray ilaa iyo maanta intaasayta waxaa lagu jiray in bulshadii marbo qof lala tashto bulshadii in marbo mataqaanaaye qof aan dhihi karno maanta saameyna ku lahaan doonaa fulintii hadday noqoto iyo markii horeba la qoraayaba wuxuu ka geysan karaa wax maxaa dhihi jiray fikrada uu nagu kordhin karaa waan la kulmaynay qeybaha quseysa bulshada dhammaanteedaba waxaa ognahay in dhowr jeer waxyaalaha f g m kan kasoo laabtay magaca hadday noqoto sidii loo dhigaayo qeybta ay noqoto baarlamaanka jubbaland ayaa ugu dambeyn isku afgartay in xeerkan la tashiyo badan ay baarlamaanka ka yeeshaan si turxaan bixin loogu sameeyo maadaama sharcigan uu muhiim u yahay haweenka ku nool deegaanada jubbaland